haysu wada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo tacabeerta oo kaxa tabarta isu geeyo tacabeerta oo kaca suwada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka midnimo oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
keli tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida keli tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo aqoon dhaba midnima loogu tagayaa dobyahoan raacnaa tubta waa midnimaadii
marka lasoo dhowaada barnaamijka midnimo waxaad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana idinla socodsiiya anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiino barnaamijka waxaan uga hadalnaa midnimada iyo nabadda maantana waxaan ku eegi doonaa arrimaha la xiriira wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya waxa ay wadaa qorsho ku aadan sida dhammaan soomaaliya looga hirgelin karo dib u heshiisiin ugu dambeyntii isku bedasha dhanka nabadda haddaba qorshahaas wasaaradda arrimaha gudaha ay wado waxaa inoo faahfaahin doonaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya qeybta dambe ee barnaamijkana waxaad alaba aad ku maqashaan qodob dood ah oo isla arintan la xiriirta waxaana doodu ay ku saabsan tahay dhageysta sidee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ay ugu guuleysan kartaa dib u heshiisiinta ay ka wada soomaaliya haddii aan mar kale idinkugu celiyo doodu waxa ay ku salaysnaan doontaa sidee ugu guuleysan kartaa wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya dib u heshiisiinta taa oo isku bedeli doonto ugu dambeyntii nabad dhex taalla dhammaan ummadda soomaaliyeed barnaamijka soo saaristiisa waxaa igala qayb galay cabdiqaadir yuusuf irshaad leila cabdiraxmaanna way farsameyn
keli tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida keli tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo aqoon dhaba waata dhegeystayaal goordhow doodaas ayaan u gudageli doonaa hase yeeshee waxaan ku bilaabi doonaa xogyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo marti ku ah barnaamijka midnimo waryaheena cabdiqaadir yuusuf irshaad ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka wasaaraddu ay marineyso dib u heshiisiinta ay dalka ay ka wado iyo cidda ay la kaashanayso sidoo kale xogyuhu wuxuu faahfaahin uu ka bixinayaa qorista lagu hayo buug lagu diyaarinayo qaabka dib u heshiisiin soomaaliya looga hirgelin karo dib u heshiisiintaas oo ugu dambeyntii nabad isku bedesha
waxaa shir oo xog uruurin ah oo arimihii ku saabsanay dib u heshiisiinta hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu furay bishii juun laba kun toddoba iyo toban ee socday oo maraya heer gabagaba ah xog uruurintiisa ugu dambeysay ee lagu marayay maaragtay maxaan ku ihahdaa dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa hadda joogo khubaro ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyadoo kaashanayso dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka ama maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo cidda ku shuqul ku shaqada leh oo dhammaan marka shir laba maalina oo maanta bilowday ayay meeshaas oo xog ururinaa maalina dee sida caadada ah waxaa iskale n maamulka iyo hogaaminayo maaragtay maxaan ku yidhahdaa maamul madaxda hir shabeelle maalina waxaa iskale bulshada rayidka ah marka laba maalin oo shira waaye hubarba marka macnaha maxaan ku yidhahdaa sidaasay meesha u joogaan ujeedada ama hadafka laga leeyahay maxay tahay waxa weeye hadal hada hadafka laga leeyahay waxaa jiray hanaan qaran oo maaragtay maxaan ku yidhaha wadiiqadii dib u heshiisiin loo mari lahay buug ah in laga sameeyo oo soo gabagabooba sanadkan inta ka dhiman insha allah haddii ilaa yidhaahdo oo qoraalkiisa macnaha la bilaabo sababtoo ah sida aada la socoto waxa waaye hanaanka qaran ee dib u heshiisiin wadiiqadii loo mari lahay dib u heshiisiinta in areefka lagu tilmaamo marka afka qaad macnaha loo soo gaabiyo ayaa waxaa loogu talagalay cid walba oo rabta inay dib u heshiisiin ka shaqaynayso eriyada ay rabta inay ka shaqayso macnaha maxaan ku ihahdaa hanaan hago in loo sameeyo oo dal ku yeesho haddii ay ahaan lahayd siyaasad hadday ahaan lahayd maaragtay maxaan ku ihahdaa dib u heshiisiin maaragtay maxaan ku ihahdaa dad deegaan isla degan area walba ama meel walba oo dib u heshiisiin laga sameeyo wadiiqadii loo raaci lahay maaragtay maxaan ku ihahdaa buug ah in lasoo saaro oo qaranka uu leeyahay ayay dawladdu ay waday maaragtay maxaan ku ihahda wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dawladda soomaaliya khaasatan wasaaradda ay waday sidaa la socoto wasaaradda waxa waaye wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta marka marka dib u heshiisiintii ayaa maaragtay meeshaasi marayso marka ugu horreyso la furaayana khubaro soomaaliyeed oo meel walba dad ka badan maaragtay maxaan ku ihahdaa oo gaaraayo ku dhawaad saddex boqol oo soomaali oo meel walba ka yimid ayaa bilaabay wasaaraddu marka way soo waday heer gabagaba ah ayuu marayaa xoog ururintii ugu dambeysay ayaa maaragtay maxaan ku hadda lagu jiraa waxaa maaragtay maxaan ku ihahdaa la jiraa koonfur galbeed ayaa khubaro ku maqan tahay waxaa maaragtay maxaan ku ihahdaa lasoo maray dowlad goboleedka puntland insha allahu tacaala inta dhimanna insha allah waa la mari doonaa ilaa idankiis marka saasay u joogaan maaragtay maxaan ku ihahdaa raggan khubarada ah marka waana wax maaragtay maxaan ku ihahdaa dawladdu ay wado khaasatanna maaragtay maxaan ku ihahdaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay wadada
markii aan eegno mudane xogaye dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka dhacay dalka uu burburka ka jiray markii ay xukuumaddii awoodda lahayd ee dalkeenna ee maxamed siyaad bare ay meesha ka baxday dadku waxa ay bannaysteen in qofba qofka kale uu hantidiisa uu dhaco waxaa dadka inta badan dagaaladoodu ay ka dhashaan arrimaha dhurdaaqsinka iyo ceelbiyoodyada qodobo sharciya oo nidaama oo loo cuskanayo se ma samayseen oo looga gudbayo waxyaabihii ka dhashay burburkii dalka ka dhacay waa mahadsan tahay su-aal fiican waaye buuggaani wax uu ka tegaya ma jiraan wax walba oo soomaalida maskaxdeeda ku jiray oo meel walba leh oo isugu jira arrimaha hadda aad ka hadlayso burbur ka dhacay oo dhan walba macnaha maxaan ku idhahdaa saameeyey in macnaha lagu xaliyo ayaa la rabaa sababtoo a macnaha maxaan ku idhahdaa waxaani ma aha wax hal meel leh ku kooban sida aada la socoto dib heshiisiinada la samay jiray waxay mar walba focuska saari jireen ama deeradda saari jireen dhinaca siyaasadda oo keliya iyo awood qaybsiga kan marka waa ka duwan yahay dhammaan wax allaale wixii dib heshiisiina ah oo la ururiyey oo ka yimid maskaxda iyo khubarada iyo aqoon-yahanka culamaa udiinka bulshada qaybaheeda kala duwan ee soomaaliyeed macnaha maxaan ku idhahdaa wixii ka yimid ee iyagu ay leeyihiin maxaa dalkaani u baahan yahay oo dib u heshiisiina maxaa baa laysku siyaasadaa laysku haystaa maaragtay maxaan ku idhahdaa hadu alla kuu roon yahay ma ma ma ma dhaqaalaa laysku haystaa waxaasoo dhan ayaa ummadda soomaaliyeed maaragtay maxaan ku idhahdaa la weydiiyey iyadaasna waayo macnaha maxaan ku idhahdaa waxa haddii marka ay noqoto arrimaha hadda aad ka hadlayso hadda aad igala hadashay xagee loo maraa yaa lagala tashtaa sidee loo wajahaa waad la socotaa oo maaragtay maxaan ku idhahdaa waxaa muddadii lasoo dhaafo oo dhan hay-ado kala duwanaa imaanayeen dib u heshiisiinaan ka shaqaynaya leeyihin runtii way dadaaleen waa u mahad celinaynaa laakiin un boogtaas jirto un maalinkaasi ama dhibtaasi maalinkaas jiro un bay maaragta maxaan ku ihahdaa xali jireen laakiin gunta ugu hooseyso maaragta maxaan ku ihahda waxbaa looma taadegi jirin sida aada la socoto wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta doorkii ay ka cayaartay isu furidii iyo isu keenidii macnaha maxaan ku rahdaa khilaafkii ka jira muddada dheeraa macnaha maxaan ku rahdaa gaalkacyo eriyadeeda waa la socotaa heerka ay marayso maanta guusha ah iyo dadkii maaragta maxaan ku rahdaa siday isku dhexgaleenna waa la socotaa waxa marka loo socdo waa dadkan oo mid ah waxba aan kala duwnayn soomaali isku ah hal af isku leh maaragta maxaan ku rahdaa muslim ah hal qaran leh maaragta maxaan ku rahdaa horumarkooda ka wada shaqaynayaan islaam ah diintooda iyo maaragta maxaan ku rahdaa iyo dadnimadooda ilaashanayaan in macnaha la helaa la rabaa waxa lagu heli karana macnaha waxay tahay in si qoto dheer ay dadkaanu maaragta maxaan ku rahdaa waxyaabaha ay isku isku hayaan iyo waxyaabaha iyaga ka dhexeeyo in macnaha maxaan ku rahdaa fahm laga sameeyo qoraal laga sameeyo baxsi laga sameeyo maaragta maxaan ku rahdaa du-aan la kuruwanyaa la ogaado waa wax mar laga shaqaynayo marka heerka gabagaba marayo insha allahu maaragta maxaan ku rahdaa waa arrimahaas khubarada hadda joogta xagga ka shaqeynaysa xugurinta ka wadane ujeedada ay meesha u tageen waa macnaha sidaas waxaa lagu bilaaba gobolka banaadir maaragta maxaan ku rahdaa puntland la tegey dowlad goboleedka puntland la tegey hirshabeellaa la joogaa baydhabaa la joogaa insha allahu tacaala haddii ilaa yidhahdane inta dhimanna sidaas insha allah ayaa loo tegi doonaa waxaa wax ka wadana dhammaan ummadda soomaaliyeed hadday joogi lahayd maaragta gobol iyo hadday maaragta dowlad goboleedku joogi lahayd iyo hadday degmo joogi lahayd cid laga tega ma jirto iyo hadday dibada joogi lahayd dibadda ay macnaha maxaan ku rahda ay jirtaba marka waa wax lagawada qaybta qayb qaatay waa wax maaragta maxaan ku rahda alla kuu roon yahay ummadda soomaaliyeedna in iyadu ay u noqoto meel iyadu ay ka duusho oo iyada arrimaheeda ay ka xalisato ayaa maaragta muhiimaddu ay tahay marka waa runtiina macnaha sidaan kuu sheegayo dib heshiisiinadii qaybsiga awoodda iyo maaragta siyaasadda heerka maantay macnaha lasoo gaaro lagu soo gaaro iyadana arrin macnaha maxaan kuraa fiicanay ahayd in maanta tan laga shaqeeyana dowladdan maaragta maxaan ku rahdaa waad ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrinta macnaha maxaan ku rahdaa uu focuska saarayo ama diiradda uu saarayo ayay kamid ahayd dib u heshiisiin dhab ah in la helo waa la socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya socodkii uu kusoo maray ee dheeraa maaragta dowlad goboleedka puntland iyo dowlad goboleedka macnaha maxaan ku raha galmudug iyo guulihii ummadda soomaaliyeed siday ugu oonaayeen nabadda iyo amniga iyo maaragta maxaan ku rahdaa ummadda maaragta maxaan ku rahdaa sida ay u gaari lahayd maaragta waxa ay u hiigsanayso ulana tartami lahayd ummadaha kale adduunyada ku nool macnaha maxaan ku rahdaa sida ay u rabaan waad og tahay marka insha allahu intaas waa inta oo dowladdu dhiiro gelinayso oo ay riixayso intaasna waa inta laga shaqeynayo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya oo marti noogu ahaa barnaamijka midnimo xilligan laga bilaabo waxaan u gudageli doonaa qodobka dooda sidaad maqlaysaan xogayaha joogtada ah waxa uu sheegayaa in meel wanaagsan ay mareyso dib u heshiisiinta ee wasaaraddu ka wado gobolada soomaaliya iyo magaalada tan muqdishoba xogyuhuna wuxuu sheegay in hadda ay wadaan xog ururin ku aadan qaabka dib u heshiisiinta loo wajaho iyo halka lagu heli karo xalka dib u heshiisiinta oo ugu dambeyntii loo heli karo nabad ay ku wada noolaadaan dhammaan shacabka soomaaliyeed dhegeystayaashan markan u furayaa doodu waxa ay ku salaysan tahay siday wasaaradda arrimaha gudaha dadaalkan ku aadan dhinaca dib u heshiisiinta iyo nabadda ay wado ay ugu guuleysan kartaa dhegeystayaasheenu waxay fariin noogu soo diri karaan telefoonka ah eber lix hal labo sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal furuhu waa laba sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal aragtidaada noo soo koob wakhtigu oo aada noogu yar sidoo kale intiinii telefoonka haysatana waxay naga soo wici karaan leeleenada idaacadda ee kale ah sideetan iyo lix toban labaiyo toban sideetan iyo lix toban saddex iyo toban sideetan iyo lix toban afar iyo toban sideetan iyo lix toban lix iyo toban nabadda iyo dib u heshiisiinta waa mid noloshaada deeqda haddaba dhegeyste haddii aan mar kale kuugu celsho oo hadda aada nagu soo biirtay doodu waxa ay ku salaysan tahay sidee wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ay ugu guuleysan kartaa dib u heshiisiinta ay waddo haddaba xilligaa laga bilaabo qodaka telefoonadu waa inoo furan yihiin sidoo kale intinii fariinta soo dirtana waan u akhrin doonaa waadna soo geli kartaan dooda si aada uga qeyb qaadataan dhegeystayaasha ugu horeeya ayaan siin doonaa qadka telefoonka soo galay si aragtidooda ay u dhiibtaan dhegeystaha ugu horeeya waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waxaanu ku salaamay walaal adiga iyo dhegeystayaasha warbaahinta qaranka haddii aan magaceyga aan kuu raaciyana waa faadumo sheekh cabdilaahi waxaan ku suganahay ayay leedahay xaafadda manabolio ee degmada shibis waa markii ugu horreysay oon soo galo barnaamijkan midnimo oo looga hadlaa laaba midnimada iyo nabadda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha waxay ugu guuleysan kartaa ayay leedahay nabadda inay la tashato nabaddoonada ay kasoo kala jeedaan beelaha soomaaliya sidoo kalena waa inay kaashataa maamul goboleedyada dalka ka jira siiba wasiirada arrimaha gudaha si arrimahaas ay ugala shaqeeyaan haweenkuna lafdhabar ayay u noqon karaan ayay leedahay in dib u heshiisiinta ay ka qeyb qaataan waayahay dhegeystahan kale waxau leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaqo waan ku salaamayaa walaal adiga iyo warbaahinta qaranka haddii aan magaceyga aan kuu raaciyana waa cabdifitaax yare waxaan joogaa buu leeyahay xaafadda towfiiq ee degmada yaaksheed haddii ana aragtideyda aan ka dhiibto wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta keligeed kuma filno in dib u heshiisiinta dalka ay ka shaqeyso waa in madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaankii gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxda kale ee ka hooseysa waa inay tagaan gobolada soomaaliya ay la kulmaan duqowda dhaqanka si ay uga dhaadhiciyaan in nabadu ay tahay waxa ugu weyn ee soomaaliya loo rabo taas xataa waxa ay dhabarjab ku noqon lahayd ayuu leeyahay argagixisada wadanka dagaalka ku haysa waayahay dhegeystayaasha waan siin doonaa dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal adiga iyo dhegeystayaasha kale ee ku tixan barnaamijka midnimo iyo farsamo yaqaanada barnaamijkan haddii aan magaceyga aan kuu raaciyana waa fardooso axmed sheikh waxaan joogaa bay leedahay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho dib u heshiisiinta iyo nabadda waa wax nabada deeqa aniga waxaan ba aaminsanaha bay tiri in dhallinyarada hadda soo kacday ee colaadaha ku indho qaaday in dib u heshiisiinta ay qeyb weyn ka noqon karaan sababta aan taas u leeyahay waxa weeyaan bay leedahay in dhallinyaradu ay yihiin kuwo ku dhibaatooday colaada wadanka ka jirta sidaa daraaddeed ayaanba u leeyahay dhallinyaradu waa ay ka qeyb qaadan karaan dib u heshiisiinta soomaaliya marka sidaabay ila tahay soomaaliya ha jirto ha joogto ayay leedahay mar waliba cadowgeedana allah ka qabto aamiin waayahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka midnimo oo aad kala socotaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ku guda jirnaa qodobka dooda ee la xiriira sidee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay ugu guuleysan kartaa dib u heshiisiinta ay ka wada soomaaliya oo marti uu noogu ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha waxayna ku salaysantaha xogyo wuxuu sheegay inay meel wanaagsan u mareyso dib u heshiisiinta soomaaliya qadaka teleefoonada ayaan siinaya fariimaha waan usoo laaban doonaa dhegeystaha ku jira halo
halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waana salaamay dhammaantiin raadiyo muqdisho baha warbaahinta magacaygu waa cabdullaahi xaashi cali oo jooga degmada baymiine cabdulaahi haye mana la socotaa haha haye soo gudub bal wasaaradda arrimaha guduhu siday ugu guuleysan kartaa dib u heshiisiinta ay ka wada dalka
horta arrimaha si badan u guursan kartaa Mhm.
waa in la tashataa awaaniinta iyo culmo diinka iyo iyo odayaasha dhaqanka waa in la tashataa ay la sameeyaan markaas dib u heshiisiin horta door muhi door muhiim waxaa ka qaadan kara awaaniinta oo gabayaal iyo suugaanku dhiiri gelin kara dadka qabyaalada
way laakiin laakiin dee hadda dhageyste kaa horreeyey wuxuu lahaa annaga oo ah dhallinyaradii ku dhibaatootay een, burburkii wadanka ka jiray maadaama aan xanuunkii aragnay annagaaba wasaaradda kaga filan ayuu lahaa hadda dhageyste een, wasaaradda arrimaha gudaha inaan ka gacan siino
ha waa laga gacan siin karaa markaas laakiin mar walba waxaa fiican adiga qof oo kaa waya aragsan inaa inuu kaa hore waan ka xumahay dhegeystahaas telefoonka ayaa ka go-ay ee, dhegeystaha kale ku jira ee soo geli doona waan siin doonaa hase yeeshee bal aan ku laabto markaan fariimihii dhegeystahan waxau leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal adigii dhegeystayaasha kale ee barnaamijka iiga horreeyay qodobka dooda ee aadka u xiisaha badan ee noo soo bandhigteen ee nafaaqiday Een, marka hore haddii aan magaceyga ku siiyo een, waa shamso abuukar cali waxaan joogaa bay leedahay degmada wartan nabadda haddii aan dooda aan u guda galo aniga waxaan qabaabay leedahay dib u heshiisiinta wadanka looma marin meeshii la rabay waxaan aaminsanaha bay leedahay in dadka miyiga ku nool in gogashii iyo geedkii hoostiisa lala fariisto si ay u sheegtaan dhibaatooyin ka haysta iyo cidda isku diraysa dhinacyada ishaya waxaan kaloo aaminsanaha ayay leedahay mar waliba in xalku uu ku jiro in dhalinyarada dagaalamaysa qoryaha laga qaado islamarkaana la ogaado waxa isku diraya aniga waxa ugu weyn oon qabo waxa weeyaan bay leedahay in dhalinyarada ay qoryaha isugu dhiibaan qaar ka mida nabadoonada marka nabadoonadaas waa in miiska wadahadalka intii lala fariisto la weydiiyaa sababta keentay in dhalinyarada ay iska hor keenaan ayay leedahay waana in arintaa iska kaashadaan dowladda iyo nabadoonada caafimaadka qaba ayay leedahay waayahay aad baad umaasantaha walaal qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay halkaas aad weli nagala socotaana waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka aan ku guda jirnana waa barnaamijkii midnimo dhegeystayaasha fariimaha noo soo diraya haddii aan siiyo hal iyo labo dhegeystaan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq oo waan ku salaamayaa walaal haddii aan magaceyga kuu sheego waa leylo maxamed axmed waxaan joogaa bay leedahay degmada dharkenley dooda haddii aan u guda galo cabdirasaaqow inkastoo aan dhalinyaro aan iska nahay haddana aniga wasaaradda arrimaha gudaha siday ugu guuleysan karto haddii aan kuu sheego waxa weeyaan in ay wasaaradda arrimaha guduhu ay wadatashi ballaaran ay la sameysa bay leedahay odayaasha iyo weliba maamul goboleedyada wadanka ka jira sidoo kalena wasaaraddu waa inay qabataa bay leedahay shirar waaweyn oo looga hadlayo arrimaha dib u heshiisiinta magaalooyinka waa in lagala tagaa bay leedahay islamarkaana lagu qabtaa dhulka baadiyaha ah ee mar waliba ay dhibaatooyinku ay ka dhacaan waa in magaalooyinka marka laga tagaa waaya aad baad umahadsantaha walaal dhegeystahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum radio muqdisho waa idin salaamayaa magaceygu waa dictoreysa maryamo daahir waxaan dhihi lahaabay dhihi lahaa bay leedahay waxaa loogu waxaa loogu guul gaari karaa in wasaaraddu la kaashato madaxda ugu sareysa wadanka iyo in laga bilaabo bay leedahay dhalinyarada lala kaashado iyaga ayaa u horseedi kara in soomaaliya horumar ay gaarto dal walibana waxaa miisaan culus ku leh dhallinyaradiisa iyo indargadadkiisa intaas ayay fariintii kusoo ekaatay kasoo kala go-day barnaamijkii midnimo ayaan soo xirayaa hase yeeshee labadan dhegeyste ayaan u aqrin doonaa fariinta dhegeystaan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal adigii dhegeystayaasha kale ee warbaahinta qaranka magaceyga haddii aan kuu raaciyana axmed axmed cadde ayuu leeyahay sidaas ayuu fariinta uu kusoo galayaa wuxuu leeyahay waxaan joogaa degmada boondheere haddaan dhallinyarada aan nahay annaga waxaa barnugu filan buu leeyahay wasaaraddu intayna wado odayaasha ayna hor fariisiso markaasna aan weydiino sababaha keenaya in colaaddu ay iska sii socoto nabaddana loo diidayo marka dhallinyarada waa inay kaashataa wasaaradda ayuu dhegeystahaasna ay leeyahay dhegeystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal adiga iyo inta nabadda jecelba iyo raadiyo muqdisho haddii aan magaca kuu raaciyana waa kaafi maxamed yaraxow ayuu leeyahay waxaan joogaa xaafadda argentiin ee degmada kaaraan nabadaana deeqdee nabadaha lagu dadaalo wasaaradda iyo madaxdeedana ayaa la jahwareerin ayuu leeyahay oo nabadda ha lagala qayb qaato waayahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyay oo xaafadda argentiin ee degmada kaaraan fariinta nooga soo qoray leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay barnaamijka midnimo saaka waxaa marti noogu ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ee barnaamijka soo saaristiisana waxaa qayb ka qaatay wariyaheyna cabduqaadir yuusuf irshaad anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiinaya dhegeystayaasha barnaamijka ku tixnaa ayaan sidoo kale aada ugu mahad celinayaa dhammaantayoo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo soomaaliya nabad iyo horumar insha allah
dacaad beerta oo kacaa